maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaale puntland ayaa maanta dil ku xukuntay shan dhallinyaro ah oo ku heedeysana kufsi ay u geysteen gabar markaasi dhowaantan magaalada gaalkacyo lagu dilay kiiska dhallinyarada la xukumay ma ahan mid la xiriira fal kufsi iyo dil isugu jiray oo si weyn looga qayla dhaaminayo dhowaan gaalkacyo lagu geystay gabar labiitan san jir hase yeeshee wuxuu kusoo aadayaa xili falka kufsiga ay kusoo noqnoqonayaan gudaha magaalada gaalkacyo waanirada kiiska dhallinyarada lagu xukumay keliya ma ahayn midkaasi la xiriiray balse waxaa la sheegayaa in uu salka ku hayay arrinta la xiriirta falalka kufsiga ee soo laabanayay gaar ahaan gabar labiyi toban sano jir ahayd oo lagu kufsaday dabadeedna lagu dilay magaalada gaalkacyo sidoo warbixintan ku faahfaahinaya wariyaha v o a nuux muuse barjeeb
shantan dhallinyaro ee ku eedeysnaa kufsiga ayaa laga soo kala qabtay deegaano kala duwan ay u baxsadeen markii ay geysteen kufsiga waxaana uu dhacay saacado ka hor xilligii uu dhacay kufsigii loo geystay caasho isla magaalada gaalkacyo waxaana shanta dhallinyaro ay da-doodu tahay siddeed iyo toban iyo sagaal iyo toban jir xerlaaliyo ku-xigeenka puntland maxamed xareed faarax ayaa v o a u sheegay in xukunkan lagu fulin doono dhalinyaradan eedeysanaha kuwaa cabdisaaq axmed cilmi ina zaynab cabdulaahi siddeed iyo toban sano jir ah ku dhashay degaan gaalkacyo eedeysanaha labaad cabdirasaaq cali cabdi siddeed iyo toban sano jir ah ina nasre cali ku dhashay degaan gaalkacyo eedeysanaha saddexaad yuusuf cabdulaahi xirsi ina shukri cabbaas siddeed iyo toban sano jira ku dhashay degaan gaalkacyo eedeysanaha afraad ugaas miro barre ina zaynab daahir sagaal iyo toban sano jira ku dhashay deegaan gaalkacyo eedeysanaha shanaad cismaan maxamed cabdulaahi ina sacdiyo maxamed siddeed iyo toban sano jira ku dhashay degaan gaalkacyo kadib xafiiska xiraalinta guud markii uu horgeeyey shantaa eedeysane eedeyntooda iyo dembiyada ay galeen islamarkaana maxkamadda uu ka hor caddeeyey in dembiyada kufsiga dhallinyarada da-da soo koraysa ay ka dhigteen wax iska caadia oysan u arkeen dembi siiba magaalada gaalkacyo kufsigana uu noqday mid baahay si haddaba loo tirtiro dembiga kufsiga ah xafiiska xeerlaalintu dembiyada tiryada badan uu kusoo ogay maxkamadiina caddeymuu hordhigay kadib maxkamadiina waxay ku xukuntay shantoodaba in la dilo oo la qisaaso dhallinyaradan ayaa sidoo kale xukunkan ku mutaystay falal kale oo ku lamaanaa kufsiga waxaana xeerilaalinta ay uga digeen dhallinyarada ku dhaqan puntland caadeysiga kufsiga kiisaska kufsiga keliya lagu eedeyn maayo qofka markuu dembi galo oo kufsi keliya hadduu noqdo kufsi wadareed iyo kufsi keli keli ah waxaa kaloo jira dembiye kaloo weheliya mathalan eedeysanaha ama eedeysanayaashu waxay adeegsadaan hub waxay wataan gaadiid dhammaan arrimahaasna waxaa lagu khalkhalgeliyaa amniga guud waxay ku sameeyaan handadaad waa dembi waxay sameeyaan afduub markay mobile furanayaan ama gabar ay kubsanayaan waxaan leeyahay dhallinyarada reer puntland ee caadeystay kufsiga kuwan tusaalaha idiin noqda shantoodaba dilka marka lagu fuliyo idinkaa ku cibno qaadan doona waana la dilayaa haddaba naftiina hawaayinaya iska daaya kufsiga waalidka waxaan u sheegayaa inaysan ka daba iman caruurta geysta kufsiga hadday ka daba yimaadaanna ayaguna in dil toogashaa lagu xukumi doono gabdhaha waxaan leeyahay guryaheenna jooga oo wareegga iska daaya oo is ilaaliya muddooyinkan dambe waxaa aada deegaanada puntland ugu soo badanayay falalka la xiriira kufsiga taasoo abuurtay walaac xoogan oo ay qaybaha bulshada muujinayaan islamarkaana ay dadku ku baaqayaan in la mariyo xukumo adag si xal looga gaaro caadeysiga kufsiga nuux muuse birjeeb v o a garowe